بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wasiirka waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare wasiiru dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare guddoomiyaha gobolka ku-xigeenadiisa agaasimayaasha guud agaasimayaasha gobolka guddoomiyayaasha lix iyo tobanka degmo ururada haweenka iyo dhalinyarada kooxda muqdisho iyo heegan barbaarta gaashaaman bahda saxaafadda saraakiisha ciidamada iyo ciidamada qalabka sida dhammaan waxaa idinku salaamaya salaanta islamka asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu salaan kadib farxad weyn iita maanta inaan kasoo qayb galo degmadii aan aan deganaa laftigaygu magacii cusbaay ee loo bixiyey nabadda ka turjumaayo wanqalkaas inaan kasoo qayb galo farxad weyna iita marka waxaan leeyahay hambalyo guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan dadka degan degmada warta nabadda waxaan leeyahay hambalyo magacan waxa u baxay maalintii degmada aan booqanay edhexgalka bulshada degmaduna waa hirgelisay aad iyo aad aan ugu mahad celiyaha laakiin maanta ayaa rasmi ahaan wanqalkii ou yahay iyo in loogu dhawaaqo ujeeddada ka dambaysa magaca in la bedelana in aan dhiigga iyo dhibaatadiisa aan nacnay oo nabadda aan jecelnahay inaan muujino magacyada fiicanna inay diintuna amartay inaan la baxno oo sidaas sunnada nabiga ay tahay sala allahu calayhi wasalam xuquuqda waxaa la yidhaha carruurta waxaa kamid a ay waalidkooda ku leeyihiin magac fiican inay ubixiyaan marka anagoo ka shidaal qaadanayna magacyada wanaagsan iyo xadiidkii nabigu asaguna ahaay khayr saadaashada khayr aad helaysiina tafa'aluu khayran tajiduuna marka nabad iyo dhiig waxaan u malaynaa meel islama geli karaan dhiigga weliba muslim walaal maalin walba daadanaya maanta waxaa loo baahan yahay in laga gudbo magacaas la bedelo keliya maayana waxaan aaminsanahay inaan soo gaarnay marxalad soomaaliya ay u diyaarsan tahay inay nabadda aado inay aado midnimadii inay aado inay ay u diyaarsan tahay marka waxaan leeyahay magacuna waa munaasib waktiguna waa waktigiisii magaalada muqdisho guud ahaan iyo soomaaliyana maanta baahi waxay u qabaan nabad dadka soomaaliyeed nabaddaas marka in waxa aan ku celcelinayno oo noo ah taargetka koobaad in dadku ay nabad helaan waayo taasaana keentay nabaddaas loo ooman yahay annagoo isku dayayna inaan ka turjino ugu yaraan dareenka dadka inaan dhahno magacaan hala bedelo mid ka fiican ha lagu bedelo intaas markii aan ka gudbo waxaan wada ognahay kunka tilaab waxay ka bilowdaan hal tilaab dadku waxaa laga yaabaa inay dhahaan waxeebla maa la qabto waxeebla maa la qabto laakiin wax walba waxay leeyihiin habay u kala horeeyaan labaatan iyo kowdii sano waxaa lagu jiray burbur iyo dhibaato hal maalin inaan istaagno oo wax walba kow iyo labaatan sano ka hortay ahaayeen ay soo naqdaan suurtageli mayso laakiin waxaa suurtagala maalin la arkaba inaan dhahno maxaa la qaban karaa waxaan hubaa soomaaliya maanta inay marayso marxalad fiican waxa ugu muhiimsan oo ka jirana dareenka dadka ku aadan dhinaca midnimada ku aadan dhinaca nabadda kuwa ku aadan dhinaca isdhexgalka iyo iswalaashiga waxaan hubaa fanaaniintii da-da yareed kalimaadka ay ku dhawaaqayeen inay ahaayeen kalimaad ka cabiraaya bisaylka dadka soomaaliya maxaa yaele fanaanku mar walba waxuu ka bira waxuu ka cabiraa dareenka dadka marxaladaas muhiimka ah waa inaan wax ku qaadana qof kastaoo isku daya inuu hor istaago shacabku meesha u socdo iyo dareenka wanaagsana uu qabo aniga waxaan aaminsanahay inuusan guuleysanayno welwel iguma jira maanta arrimaha shabaab soo noolaada arrimaha ho- hogaamiye kooxood soo noolaada welwalkaas aniga iguma jiro shabaab iyo alqaacida waa dhinteen waana tageen ilahay idinkiisa waxaana u samayn doonaa ilahay idinkiisa xaflad aasitaana oo bro mataqaanaa baraajigaana dhehayna lagu aasayo laleeyahay balaayada naga tagtay dad dadka isku dira oo u kala been sheega oo sidaas dadku helana xilligooda waa lasoo dhaafay waa kasii horee ka horey dhinteen ayaguna mana soo noolaan ilahay idinka waxaan leenahay siyaasaddu waxa suuq lahaa la iibsadaa waa waa waa badeecad oo kale warnimadaa qiimo lehe nabadda aada midnimadaa qiimo lehe diina aada ninkii siyaasad danaynayo xagga aada ninkii bani aadamka qaaraa jira inuu dembi galo keliya ku fikira kaas hay-adaha dawladda waxay awoodi karaan ilahay idankiisa iyagoo kaashanaya alle kaashanaya shacabkooda inay gacanta kusoo dhigaan sidaas darteed inaan welwelno inaan welwelno ma ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudboon dib isu xasuusino mashaariicdii aan wadnay waxaa kamid ahay mashruuci nadaafadda waxaa kamid ahay mashruuci isdhexgalka bulshada waxaa kamid ahay mashruuci banaynta guryaha dawladda iyo guryaha shacabka waa inaan dib isu abaabulno waxaa moodaa beryahan xoogaa inaan ka nasanay inaan dib ugu laabano marka waa hawl na sugaysa nadaafadii in dib loo soo celiyo isdhexgalkii bulshada dib in loo soo celiyo guryihii dawladda banayntooda dib in loo soo celiyo guryihii shacabkana in la baneeyo maxaa yeele waa xuquuq dad walaalaha ay leeyihiin cid u fasaxdayna ma jirto qofka diran qofka degan marka waxaa la rabaa in uu qof walba oo degan guri uusan lahayn dadkii iska lahaana uu mataqaanaa cabis weydiisto baneeyana loo baahan yahay magaalada muqdisho maadaama ay tahay caasimadii soomaaliya waxaa saaran mas-uuliyad weyn mas-uuliyaddaas waxaa ka mid a hawlaha aan sheegnay soo sheegno qabashadooda nadaafadii inay hormuud ka noqdaan isdhexgalkii bulshada inay hormuud ka noqdaan celintii hantidii qaranka iyo hantidii dadka ee gaarka aheed inay hormuud ka noqdaan midnimadii ayay magaaladan ay calaamo u tahay inay naga muuqato inaan nahay dad dareenkaas leh inaan muuqano ayaa noogala baahan intaas haddii aan ka gudbo waxaad og tihiin waxaa socday process ujeedadiisu ay tahay in xilliga kumeel gaarka la gebagabeeyo loona guuro xilli cusub oo dawladdii caadiga ahayd sababtuna waa waxa waaye sideed sana ayaan kusoo jirnay xilliga kumeel gaarka magaalada muqdisho waxaa lagu qaban doonaa shirka soo socda ee lagu dhisaayo dawladda cusub shirka mataqaanaa waxaan rabnaa afartan iyo laba sano kadib magaaladan inay doorasho ka dhacdo afartan iyo laba sano ayaa ugu dambeysay madax qaran in lagu doorto magaaladan kow iyo labaatan sano waxaa haysta militariga kow iyo labaatan sanona fawday ahayd afartan iyo laba sano kadib waxaan rabnaa soomaaliya dhexdeeda in la isku doorto magaalada muqdisho caasimada in la isku doortaan rabno oo soomaliya halkaas isugu yimaadaan waxaan aaminsanahay arrintaas inay soomaalida dhanna sharaf u tahay reer muqdishona sharaf gaara u tahay waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo magaalada la nadiifiyo guryaha la diyaariyo derbiyada jajaban la hagaajiyo loo diyaar garoobo oo dadka soo socda lasoo dhaweeyaa loo baahan soomaaliya o dhan aa isugu imaanaysa ma rabno ilaynu kugu yimaado adinkoo guryo dad degan inlaynu kugu yimaado ma rabno guryaha dad iska baneeya oo baneeya ha banaanaada guryaha dawladdana ha la baneeyo ilaah hadday qabixiyeen waxaa la rabaa magaaladu inay maqaamkeedii maqaamkeedu waxa waaye in dadka reer muqdisho ay noqdaan soomaaliya oo dhan dad soo dhaweeya sidaas ayna caasimad ku noqoto caasimad calaamada lagu yaqaano waa sidaas marka dib maskaxda aan u celino aan ka bixino hebel iyo reer hebel aan ka saarno magaaladu waa magaalo soomaaliyeed waa inay albaabadooda furaadaan dadkeeduna waa inay ahaadaan dad mataqaanaa maqaamkii caasimada fahamsan kuna shaqeeya dhibaatada iyo dhaawaca soo gaara shacabka soomaaliyeed aad iyo aada u ballaaran yahay maalin iyo maalmo keliya loogama bixi karo laakiin muhiimadda ugu weyn waxaan siinaynaa dariiqa saxda inaan aadno dariiqa saxda inaan aadno waxa waaye inaan dawlad helno inaan nabad helno inaan midnimadeena soo ceshano inaan xuquuqdeena si wada jira u ilaashano inaan dhexdeena ka saarno faquuqa iyo iyo sida waxa la yidhaha inaan dhexdeena ka saarno ummad isyasaysa meel ma gaari karto yani haastiina maxaa ku jiray kalama weynidana waa isku weyntihiin naam waxaan iga rabaa meeshaas inaan aadno fahamka saxdaa ama soomaalinimada ama diinta ku salaysana waa kaas qabyaaladda waa in lala diridaa waxyaabaha ay ku reebatay qulubta dadka waa in laga saaraa meesha dadka soomaaliyeed waxaa anfici kara waa dawladnimo waxaa anfici karaa waa qarannimo waxaa anfici karaa waa midnimo intaas haddii aan ka gudbo waxaa la socodsiin hawlaha fara badan oo dawladda ay wado waxaa kamid ahay in lala bilaabo wadahadal walaalaheena reer waqooyi ama reer somaliland hawshaas waxay soo gaartay meel fiican waxaa la socodsiin reer somaliland inay magacaabaan guddi annagana waxaan ku ku guda jirnaa inaan guddi magacaabno kadibna wada hadalka oo bilaabo insha allahu tabaaraka watacala kow iyo labaatan sano kadib in lagu guulaysto in dadka soomaaliyeed ay wada hadlaan aniga waxaan aaminsanahay guud ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay inay tahay dadka soomaaliyeedna meel walba ay joogaan dareen wanaagsan ayay xambaarsan yihiin laakiin tabasha waa jirtaa oo wax waa la kala taba karaa annaga dhexdeena hadda reer koonfura wax kala taba karna annaga iyo walaalaheena reer waqooyi wax kala taba karna reer waqooyi dhexdooda wax kala taba kara laakiin maxaa lagu bixiyaa waxaa lagu bixiyaa waxaas oo dhan maxaa la yidhaha caman walaal camankoo galaa carabkaana lagu bixiyaa marka carabka in lagu bixiyana macnaheedu waxaa waa in la wada hadlo ha la wada hadlo macnaheedana maxaa la yidhi aan wada hadalno aan heshiino marka insha allahu tabaaraka watacala taasna waxaan rabnaa aan kugu bishaarayno inay meel fiican soo gaarto waxaan rabaa inaan u gudbo gobolada hawlo fara badan oo ka socda kuwana waa laga fudeeyay al-shabaab iyo al-qaacida kuwana waxaa la rajaynayaa yani xilliga soo socda in laga xureeyo oo ay noqdaan gobollo xura maamulkii dawladda uu ka jiro shacabka soomaaliyeed xurriyadoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii ay soo ceshadaan iyo hawlahoodii shirku marka u dhacaya waxaan rabnaa in soomaaliya al-shabaab iyo al-qaacida la isweydiiyo meel ay mareen ciidamada qalabka sida xoogga dalka soomaaliyeed booliska nabad sugidda iyo ciidamada emisom iyo ciidamada kale oo garabka siiyey waxaan rabnaa inaan uga mahad celino dadaalka aan kala go-alayn ay u galeen soo celinta nabadda iyo ka xoreynta alqaacida iyo al-shabaab dalka iyo in dalka soomaaliyeed nabad helaan waxay soo gaareen ciidamada qalabka sida meel fiican laakiin waxay nooga baahan inaan garab istaagno oo habeeni maalin aan garab joogsanno magaalada muqdisho nabadooda waa sii socnoonaysaa inkastoo waxyaaba ay ka dhacaan ama dilil ay ka dhacaan ama qaraxba u ka dhacay sida kii tiyaatarka oo kale haddana nabadda waa ka fiican tahay intii hore waxaa nagala rabaa inaan is-abaabulno habeen iyo maalinba nabadda laga shaqeeyo cid kasta oo nabadda khatar ku ahna waa inaan tilaabo ka qaadno ma aha guryaheena inaan seexano ayadoo cadowgeena uu nagu dul wareegayo waanan iska qabanaa waanan iska qabanaa cadowga ciidamada qalabka sidana waa in gacan la siiya booliska iyo nabad sugidda ba guddoomiyayaasha degmooyinka iyo guddoomiyaasha xaafadahaba waxaa laga rabaa ayaga iyo booliska iyo nabad sugiddu inay wada shaqeyn xoogan yeeshaan soo jeedna habeenkii oo jiro waa ognaha ciidamada waa rondeeyaan waa soo jeedaan laakiin waxaan rabnaa intaas in laga sii kordhiyo xaafaduhuna inay ka qayb qaataan hadda wixii ka dambeeya nabadda nabadda cidda loo sugaayo waa dadka dadku waa inay ka qayb qaataan waa inay buuxiyaan meesha banaan ayagu waa inay mataqaana macluumaadkeena cidka qofka nabad hadday jirto waa in la sheegaa umad waxa ay qabsato ayay meel ku gaartaa inaan isku tashanaa loo baahan yahay gacmaheena wax ku qabsano ciddii mataqaanaa dhibaato loo geysto wax tabanaysa madaxa gacanta laga saaro aan soo cebshana midnimada iyo midnimada ayaa awoodda ku jirtaa ilaahay idankiisana waxaan ku kalsoon aan ku qanacsanahay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed cid kasta oo isku dayaysa inay nabadda dhibaato gaarsiiso waa inaan gacmo bira ku qabanaa al-shabaabna qoshaa loogu talagalay dadka ka dambeeya oo ayaguna isku dayaaya inay diyaariyaan dhibaatooyin ku wajahan shacabkana waxba loogu talagalay laakiin mar walba waxaa loo baahanya shacabku inay gacan ka geystaan marka insha allahu waxaa bilaabo doona hawlgallo ku aadan arrimadaas arrimahaas hay-adaha amnigu waxay ku jiraan baryahan diyaar garow marka waxaa la sugaa waa gacantiini waxaan idin leenahay guulaysta waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu